bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugun sidyaala ha ka dhowaada warkaha midnimada raadiyaha warsan oo nimaadon qodobada isinka dhegeysan welibaa ku mid ahaa mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo degmada iyo weefdu kudareer sacuudiga oo kormeeray xilooyin iyo ka nooryin dadka bugtaale wasiir bayle yaa ku qayb galay shirkadhihii dalka marooka xeeryaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka wada ee qaybta labaatiyo toddobaad ee gobolka hiiraan iyo ku hadalay arrimo shala duwan dowladda soomaaliya oo amariya hasaartay shirkado isgaarsiinta dalka dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku dareera gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda oo xaleeye idiis iyo kulubaheen nabadoon caanhaaye mas-uuliyiinta hay-adda amniga oo lankaweeri golo shacabka dowladda soomaaliya oo kenya kulhadali burburyowka shirkado isgaarsiinta qodobada bannaanka ee warkaha miilmisin ka dhegaystaan welibaa ku mid ah haweenay geeda korsheeya ka dhali
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaal hamiignimo iyo hagalaasabo dimaa khamiisniyo bahaasta taariikhdan iyo keedanta afarta bila afraad ee abriil sanada labada kun iyo toban iyo sagaalka intaas walba iyo hayna qodobadeen keywina warkaha miinima haddana ka dhawaada warkii oo faahfaahsana mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo degmada iyo wafduku dareer sacuudiga oo kormeeray xidhooyin iyo ka nooryiin dadka bugtaale bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkunga nin faahfaahiye magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa soo gaaray wafdi ka socday sacuudi carabiya waxaana ay u kuurgalayeen xaaladaha dadka barakacayaasha ee ku dhowl magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee hoos yimaada mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada beledweyne iyo wafdigan ka socday sacuudi carabiya ee soo gaaray magaalada beledweyne ayaa kormeer waxay ku tageen qaar ka mid ah xerooyinka ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee ku yaala magaalada beledweyne kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay cabdiraxiin maxamed taakoy oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka hiiraan waxaana uu maanta waxaan halkan nagu soo booqday walaalkeen muhandas amiin xuseen isagoo u yimid beledweyne xaaladaha ka jira si uu mataqaanaa baxfi iyo uu sameeyo iyo dhibaatada ka jirta u ogaado ayaan meelo badan soo marsiinay hadda waxaan ku sugannahay kaam weyn oo ku yaalla xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne waa markii loo fiiriya xagga mataqaanaa biyarida iyo ama oonka ka jira catashka iyo mataqaanaa juuca gaajada iyo dhibaatada iyo shiddadda ka jirta maanta ilaahay baa loo sheegtaa ilaahay baana baahida dabooli karo waxa uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka in dhibaatooyin badan ay haystaan dadka ku nool magaalada beledweyne loona baahan yahay hay-adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya inay wax u qabtaan laakiin waxay tan ay maanta ka turjumaysaa booqashada walaalkeen uuna soo gaaray ee baaqyadii horey ay u dareen maamulka degmada beledweyne iyo kongobolka oo isla jira baaqyadaasoo ku aadanaa in bulshada reer beledweyne dhibaatada maanta haysta wax looga qabto ay kow ka tahay biyola'aanta ay laba ka tahay xagga nafaqadarrida xagga mataqaana magaalada waxay ku tiirsaneed shilinka soomaaliya ku tiirsaneed lacag la'aanta ka jirto shaqo kama jirto magaalada beledweyne runtii waxay tan ay noqonaysaa ka jawaabistii koowaad ee cildhaantii ka yeerta beledweyne ay maanta walaalkeen uu ku yimid si uu u ogaado xaaladda ka jirta qaymaynna ugu sameeyo wixii laga qaban karana uu ka qabto bilihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne waxaa ka jirtay biila'aan saameyn ku yeelatay dadkii duunyada iyadoo tuulooyinka kale ee hoos yimaada magaalada beledweyne aysan jirin cid waxgaarsiisa iyadoo hay-adaha qaarkood ay sheegeen in amni darra aysan u tegi karin goobaha qaar ee ku yaala gobolka hiiraan bashiir cabdullah cusmaan radio warson beledweyne eedeedaag mahadsanyi bashiira wasiir beyle oo ku qayb galay shirarkadhii dalkaasi morocco amina buukaay cali iyo warkun nin faahfaahiyaasa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducayle bayle yaa ka qayb galay shirkii sanadlaha ee bangiga horumarinta islaamka unka socday magaalada marakash ee dalka morocco geeg yaa way bahaytay maalin walka ool ee u howlo badan yaa unqabsamay shirkii sanadlaha ee bangiga horumarinta islaamka wayna wadahadallo waaldhaday madawiinaga iyo madawiine ku-xigeenka bangiga horumarinta islaamka iyo wakiilo kale oo ka socda hay-ado muhiimka un-aasadii bangiga horumarinta afrika iyo maalgalyaalka daneeyayaan soomaaliya yaa ari wasiir bayle mudane cabdiraxmaan ducayle bayle yaa wadahadallo luwaaldhadii madawiinaga iyo madawiine ku-xigeenka bangiga horumarinta islaamka iyo wakiilo kale ee ka socda bangiga horumarinta afrika iyo maalgeliyo ku daneeyaan soomaaliya horumarintiyo reedin habeeyooka dhaqaalaha dalkenya wayba bogaadiyaye waana taageero guud u muujiyaye dhammaan hay-ado caalamka iyo bahwadaagta soomaaliya kula shaqeeya si horumarinta taaseyta oo yeeno qodaasa dhiirigelin iyo sii wada wadashaqaynta iyo iskaashiga ku dhexeeya dowladda shacabka iyo hay-ado iyo wakiilada caalamka siyeena horumar ankasii dhaqaaqta meeliya ee roogta iyo ari wasiirka maaliyadda xafiiska federaalk soomaaliya maamulka deegaanka bajeele ee gobolka mudugo walba iyanu ku cabaadahayeen xaalado iyo ka nooriyeen bugtaallo ka dhaqan deegaankaas xasan axmed maxamed khasaaro iyo warkunga nin faahfaahiye deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ee maamulka galmudug weli waxaa ka taagan abaar aad u baasan oo saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqaan deegaanadaasi walow meelaha qaar uu ka curtay roobkii guga deegaanada weli ay ka taagan tahay abaarta uusan weli ka horin roobka guga waxaa ka mid ah deegaanka bajeela ee gobolka mudug oo ay mas-uuliyiinta deegaankaasi oo ka qeeldhaaminayaan xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku dhaqaan deegaankaasi maxamed shuuke abshir gudoomiyaha deegaanka bajeele oo la hadla warbaahinta rediyo warsan ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in deegaanada ay ku sugan yihiin dad badan oo barkacyaal ah kuwaasoo horey uga soo barakacay abaarii ku dhiftay gobolada mudug iyo galguduud gudoomiye shuuke waxa uu xusay in dadkaasi ay haysato durufo dhinaca nolosha ah gaar ahaan waxa uu carabka ku dhiftay inaysan haysan biyo iyo meel gabada ay ka dhigtaan oo ka galaan qoraxda iyo qaboga habeenkii ah dadkan ayuu sheegay inay ka soo barakaceen deegaano kaloo ka tirsan gobolka sida deegaanka buurweyn buurgaabo awaani iyo deegaano kaloo ka tirsan gobolka mudug waaw dadka ilaahay baahidoo dhammaystiri karaa laakiinse dadkaasi duruufo adaga haya oo u badan tahay biyaha iyo qubbaha iyo qoraxda ku dhacaysa taasoo dadku geedo ay harsanayaan oo ayna u soo dhawaadeen magaalada biyo si ugu dhaansadaan ay u soo dhawaadeen marka duruuf baa haysa dadkaasi laba qaybood isugu jiraan kuwo hadda xeryo lagu si doora lagu talagalay ay ku jiraan ama arko laakiinse dad qoysaskii qaraabada la nool iyo dad maaragtay xoolihii maaragtay intii abaartii hore uga soo hadhay iyo gaari la-aanta ay ku kaliftay oo usoo dhawaaday magaalada agagaarkeeda oo dabaas isugu jiraan dadkaasi dhowr meelood oo deegaanka oo xagga miyiga ah ay ka yimaadeen qorooweyn meel la yidhaahdo ilaa iyo maaragtay burgaabo iyo abaani isla gobolka dhexdiisa wey isla gobolka dhexdiisa hadda goboda carashush ka yimaana arkin dhinaca kale gudoomiyaha ayaa xusay in aana jirin wax gargaar ah oo dadkaasi loo fidiyey marka laga reebo biyodhaamis uu sameeyey maamulka iyo culamaa udiinka deegaanka oo kaashanaya shacabka ku dhaqan deegaanka bajeele ee gobolka mudug waxauu tilmaamay dhowr jeer hore ay farin u dirin hay-adaha samafalka iyo maamulka galmudug oo ay hoos tagaan balse ilaa iyo hadda aysan helin wax jawaab ah barkacyaashuna ay weli ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo walow dadkaani waa isla maaragtay abaara ay kala badan yihiin ma jiraan walow ay dooyado dadka deegaanka ganacsatada iyo culummada iyo maamulku isa kaashaday oo biyo loo dhaamiyey way jiraan laakiinse wax kaloo dhaqaalo kale ah oo aada u badan hadda la taaban karo walo qoysas yar yar ah oo oo markii laga soo maaragtay laga laga soo dayli xaaladooda oo loo sameeyo gurmad xagga raashinka ah laakiinse dadkaasi wax hadda taageero ah oo aada u badan oo hadda maaragtay aan gaarsiina ma jiraan hay-aduhu waalow hay-aduhu xilligaani hadda wax hadda noo yimid oo deegaanka soo gaara ma hayno saas oo ay tahay hay-adaha ma qoraan maqaldhaantaasi raboodkaas gaarsiinay dadka deegaanka xilli aada u kuloo xilroobaadkii la waayay lagu jiro dad badan oo reerkenyana ay kusoo barakaceen deegaanka agtiisa welina hadda wax ka jawaabo codsigeena ma hayno xasan axmed maxamed redio warsam magaalada cadaado xerilaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka wada ee qaybtee labaatan toddobaada ee gobolka hiiraan iyo ku hadalay arrimo kala duwan bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuun markala nin faahfaahiye xeer ilaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiyo labaatanaad ee gobolka hiiraan maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay taliyo markii lasoo magacaabay maalintii xafiiska xiriirlaalinta ciidamada qalabka sida aan kusoo biiraya bahda garsoorka ciidamada qalabka sida iyo maanta labada kun sagaaliyo tobanka kana soo wareegatay muddo saddex sana ah xafiiska xiriirlaalinta aniga qaybteeda baahida koowaad oo aan arkay waxay ahayd ciidan aanan u diyaarsanayn ama aanan aqoonin sharciga iyo ka ay leeyihiinba in horta loo sameeyo wacyigelin qaladaad ka dhacay waxaa ka mid ah ciidanku inuu ku fudaado inuu wax dilo inuu ku fudaado inuu wax dhaawaca mararka qaar waxaa imaanaya inuu bulshadii gacanta askariga wax ka gaarto waxaasoo idil marka isla markii falka uu dhaco waxaan samaynayna jawaab celin waxaan amraynay taliskii waxaa la horkeynaya sharcigii dhibanihii dhibka uu gaarin waxaan ku qancinayn wixii gaaray in dadka aan ka dhaadhicin haddii qof qalad laga galo ama qof dhib loo geysto dhibkiisu inuusan hiilo ugu baahanayn qabiilkiisa iyo ehelkiisa heelada wuxuu ugu baahan yahay sharciga ay tahay iyo cadaaladda taas marka afka markaan ka sheegno baratikaan samaynayna waxaan ku dadaalayna dhibano walba oo soomaaliyeed oo na soo gaaro isagoo qanacsan inuu laabto soddonkaas sano oo dalka burbur ahay dadku waxay ahaayeen nin walba doonistiisa ayuu samaynaya cid walboo hubaysan oo qaab ciidan u hubaysan oo maleeshiyaad ah ama kooxa dowladda ka soo horjeeda ah waxay helayaan ciqaabaadkooda way halkaas ayay ka helayaan waxaa u kala siyaadaya ciqaabta tusaale ahaan nin maleeshiyaad ah oo hubaysan oo qori wata isbaaro dhig isbaaradii markuu dhigtay dhibow geyso waa lasoo qabta kow inuu qoriga qaato isagoo ciidan ahan waa dembi waa qodob kusoo ziyaaday segonde inuu isbaaro dhigta haddana dembi ah saddex in meel oo nidaam dowladeed uu jiro qalqal amni daro uu ka sameeya haddana amni kale ah halka askariga marka laga abaarayo keliya maxaad u dhigatay isbaar aysan soo gelayna hubku ku dhiib hubkiis waa sharci marka farqigaas u dhaxaymaan ciqaabta zaa'ida maahane xeerkaas ayaa lagu wada qadaa mar uu ka hadlay kiisaska ugu badan ee ay qabteen tan iyo markii la soo magacaabay waxa uu sheegay in ay ka mid yihiin kiisaska ugu ballaaran oo qaban anaku waa shabaab kooxda naga soo horjeeda ee dadka dhibaataysay ummadda baabi'is oo kooxda keliya awoodo inay hal maalin ku fikirtay nus milyan ruux inay kooxdaas anaka waxaan nahay kuwii u cadaalad fal lahaa shabaabka u cadaalad falnaa waxaan ugu cadaalad falnaana waxay tahay dembiga ay geystaan ayaan marsiinaa waxa ay ku leeyihiin dembiilaha inuu helo marka xaqa uu lahay dembigu geysto xaqigiisa inuu helo iyadoo naftigeeda waa cadaalad qofka dembigu galay haddii dembiga uu galay ciqaabta uu lahay mid ka yar la siiya waa cadaalad darro kuwaahana soo maray iyakoo markaas gacanta dhiig kula jiro oo lasoo qabtay oo gacamahooda dhiigga weli ka tifqayo iyakoo shaqadii ku dhex jiro waxaana soo martay iyakoo guryo jijiifo waxaana soo martay iyakoo dukaamo waaweyn leh oo ganacsata oo dadka laga dhaadhicin karin kuwan waa shabaab oo laamihii amniga markay baareen xafiiska xeerlaalinta uu baaran lasoo ogaada inay yihiin midna waxaa rabay shabaabku dadka soomaaliyeed wuxuu u dhex galay sida dhiigga biniaadanka ganacsiguu ka galay wuxuu ka galay waxbarashadii wuxuu ka galay xafiis xafiis usan galin waa yar ma nihin niman xafiisyo mukeef ku jiro ma nihin niman baabuur buruf ku socda iyadoo ciidanku furunta ay joogaan annaku waxaanu nahay gaar ahaan maxkamadaha qaybaha ee caasimadda ka baxsan waxyaalaha ay ku duwan yihiin ama ay ugu doorsanyihin waxay tahay in ciidamada ay la joogaan furmaha waxaas nuga inbadbatay waaharo cadowga ayaa soo weerara xero xeradu markuu soo weeraray ciidankii jooga ayaa mataqaanaa lugta la mariyey baabuur ayaa la qaatay dalkan waxaan rabnaa siduu ahaan jira xeerka ciidamada qoran sida uu yahay in lagu dhaqo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta labaatan iyo toddobaad anigu intaan xeer ilaaliyaha ka ahay waxaa soo maray kiisas fara badan oo shabaab ah waa sax qaar xukunkooda dil uu ahay uuna soo maray oo maxkamadan wuxuu xafiiska xeerlaalinta dacwo ooga ka ahay dacwadiisa ama eediisu ay ahayd ilaa mataqaana uu dalbanaya xafiiska xeerlaalinta in xukunkiisa uu ahay xukun dil ah maadaama dembiga uu gala uu ahay dembi dil ah way jirtay sidoo kale mar uu ka hadlay dadka dacwooyinka u aada goobaha ay ka taliyaan ururka al-shabaab ayuu sheegay hadda anaka deegaanka aan joogno qaybta labaatan iyo toddobaad ciladaas way ka jirta kuwa garsoorka madaniga oo aanan dhisnayn garsoorka shacbiga loogu talagalay oo dadka inay u dacwoodaan loogu talagalo aanan dhisnayn meelaha qaar hadday ka dhisan yihiinna ma lahan awood buuxda ma lahan dalkaana hadduu soo kobciyahay wax walba hal maalin lama wada dhisi karo dowladda dhexe ee soomaaliya oo annaka aan ka tirsan nahayna hadda dowlad goboleedaa la sameeyey taa marka waxaan codsigaas ama baaqis usoo jeedina in wax laga qabto wasaaradda cadaaladda ee dowladda dhexa iyo wasaaradaha cadaaladaha maamul goboleedyada ee shacbiga ku hoos nool yihiin in arrintaas ka hortageeda ama wax ka qabashadeeduna waxay u baahan tahay gacmo wada jir nin dadkii laynaya in loo xukun tago oo wax micnaha cajiib ah dilkaa nin dhiiggaada bannaysta xukunkiisa inaad u aadidin waa wax kaloo iyadana cajiib ah meelaha aan joogno meelaha aan maxkamadda madaniga aan ka dhisnayn oo aanan awooddaas markaas aanan u diyaarsanayno iyadana waxa aan samaynayna wixii doorkeena oan qabanayn baahida ugu xooggan oo aan anakana aan qaban karin waxay tahay in maxkamad madani ah oo awooddaas leh la keenaa gaabka meeshaas ku jirona laga baxsho bashiir abdulla cusmaan idaacadda warsan beleduniya ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan ahaan sida gaarkeen too baran ee danab waliba sacdagi lahadhaafi howlgalle iyo dhaqdhaqaaqa ciidan iyo kawadeena deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada waliba iyo dhowaan iyo dagaal iyo kala wareegana deegaanada sabiib iyo baldul aamiin walibana goobo sidoo kale dhaqdhaqaaqi iyo kawadeena haana kumid ee deegaanada anadhow degmada afgooye wararka leelahay ee gobolka shabeellada hoose waliba iyo sheegahayana in ciidamada dowladda iyo wadaan baawuro dagaalka iyo howlgal iyo ka wadeen deegaano dhowr oo yokiyaalan shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada karadhawa sabiibi iyo beledul aamiina saraakiila hogaamiyaasi howlgalkaasa waliba iyo sheegana in iyo deegaanka sabiibi iyo ka qabadeen baawur booyeeda oo qarxayo ka buuheen islamarkaasina iyo qarxiyeen ciidamada ku tirsan dowladdana waliba iyo xaleeya idiis iyo kulabaheena nabadoon cabdulaahi abuukar waana maruusaahaye afhayeenka odayaalka dhaqanka ee beelahabiye qofa ka sugna deegaanka ceelasha biyoya sheegay in xalay xiliyadiin ka dambeeytay iyo idiis iyo kiyaali ay gaarka xaafadda shareeco ee deegaanka ceelasha biyo iyo seedeen ciidamo wadida baawurta dagaalka waana nabadoon kasta iyo hawadeen waliba kaloo la sheegay in idiis iyo guri kaleba ee kala dhowa iyo ciidamada baaritaan iyo ka sameeyeen haanasabaana weli lan ogayna sababtay ciidamada nabadoon kase iyo unwadeen iyo meyli iyo unwadeenba nabadoona cabdulaahi abuukar omar hanoqdi afhayeenka odayaalka dhaqanka ee muqdisho hadda ka hor waliba hireena usiyo ilaah naxariisadaa marxuuma axmed diiriye ciidamada etoobiya ee markaasay roogi soomaaliya walow markii dambana iyo afasaxeenga laamo ammaanka ee soomaaliya weli waa la faahfaahinga mugubiina howlgalka ciidamada ku tirsan haan dowladda soomaaliya iyo xalay idiisa iyo kulabahenga nabadoon cabdulaahi abuukar oo lankasaay cabdulaahi dheere qoraalaha kubay guddoonka golo shacabka waliba laka dalbaday wasaaradda gaashaandhigga amniga iyo taliyaalka ciidamada iniyo maalinta sabtida iyo horkooyanga xildhibaanada golo shacabka mas-uuliyiinta hay-adda amniga weliba xildhibaanada golo shacabka iyo walkuweydii doonana xaalada amni ee dalka oo maalmogiilahdhaaf iyo haatitooyo edyanxunga islamarkaasna sidoo kalena iyo dareeraan howlgalo baaritaane dhowaan weliba khilaafa ku teeganayay ku hadalowka ajandiyaalka ku saabsan amniga dalka habhaato isniintii weliba iyo go-aamiyeenaha guddiga joogtada ini maalinta sabtida ee lunku hadala islamarkaasna xildhibaanada iyo horkooyana mas-uuliyiinta hay-ado amniga dowladda federaalka soomaaliya waliba ayay sheegtay ina dowladda kenya kula hadali duqaymo iyo iyo injeysisayaan waan iyo ka burburiyayaan xarumo shirkado isgaarsiinta ay ka leeyihiin gobolada geda iyo jubbada hoose wasiirka wasaaradda arrimo dibadda soomaaliya axmed ciise cabad ayaa sheegay in kenya iyo ngudbiye inay burburiyeen ilaa tumiyo kow xarumood oo shirkado hormuud yeelata iyo lama kale oo yoolahayaan shirkadda somtel iyo xawaalada amala sidoo kale wasiirka weliba hadalsha intaas ka daraya inuusa dalbadi xal ini laku dera walyaabo sababow ee dhibaatada ciidamada kenya iyo ka hayaan shirkadda isgaarsiinta ee dalka ciidamada kenya ee kasugan gobolka gede iyo jubbada hoose waliba iyo marar badan iyo burburin iyo injeysideena xarumo iyo leeyin shirkado isgaarsiinta hormuuda walibana gudoomiyaha golaha shacabka usa dhowaan guddiga isgaarsiinta ee gobolka usa ku dalbaday iniyo warbixin iyo ku sheenan idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo c t cda dhibiisin lama megahartiisya warkiihamiilma ku dhugunsadaytan bilaamay oo yaalya ka dhali geeda korshe kaasowaan iyo korti si ay unku badbaado daadad waaweyn oo ka dhihi dalkaasi mosambiga bilaamay toon lakama dhawaay amyeela waliba yadhalay gabar taasabaan yeena lembi casara qoyskun waliba iyo lama maalmood ka hor iyo hayena hano iyo habadbaadiyeen dad dariska lahaay duufaanto roobabka wadati ee cadaay ee dalkaasi ka dhawti waliba iyo dilay dad koran dhaafow ilaa todoba boqol oo qofa amyeela iyo qoysye waliba haddiiyo ka noolyiina meelan dhow magaalada dhombe caafimaad soo nuuseeye kowsafayla ka dambayntii dhugunshidayaal madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence ayaa turkiga uun gudigii gantaalada ruushka usukugadow ee s afar boqol ee lidii usaka ee diyaarado ee maraykanka waliba uu sheegay in waajib yeeto in turkiga usu shala doorada inuusa sii haado xubin muhiim eh oo gaashaanta buurta nato ee ku tirsan ama halaysageliyow ammaanka saaxiibtinimada usawaana qaado tallaabo taxadir lange turkiga waliba uuse ku jawaabay in heshiiskun iyo ka gadadaayaan gantaalada use eeye heshiis hore iyo landeri ankara waliba ayaan calaaqaad dhow iyo la samaystay ruushka kuradda markiiusa dhowaan xumaadii calaaqaadkii usalalahay maraykanka iyo yuruba turkiga ayaa waliba ciidamada lamaad ee duunkanka badan usakelayaa ururka nato oo gaashaanta buurta iyo ka midaysayin ilaa labaatiyo saqaal dal haanasabaana la as-aasay in laisku difaaca midowda soofiyadda maraykanka waliba is rumaysanyaa gadobka turkiga ee gantaalka s afar boqol in halisgeliyo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka f soddoyo shanga washington waliba iyo haddii baajiday qorshaha turkiga iyo kuqaadaasi diyaaradaha dagaalka ee f soddoyo shanga maraykanka waliba sidoo kale turkiga uusa cadaadiisa ku saaray inay gadad gantaalada uusa sameeyo ee difaaca hawada sare mas-uuliyiin sare oo nato ku tirsan waliba iyo kalanagana in hubka ruushka uusa anjaan qaada korna qalabka iyo xulfada iyo adeegsadaas warkii isinku dhugunsaashanyahay midnimaada idaacadda raadiyaha warsan dhugun sidayaal yantan inkaeg intii warkuun koolamadion redon kulmaana sidaas nabadgelyo